bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay kusoo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti siddeed iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waxgaradii odayaal ku shiray koonfurta galkacyo ayaa sheegay in guddiga abaaraha ee galmudug iyo kuwa heer federaal ay musuq maasuqeen hanti loogu talagalay gobolka mudug koonfurtiisa dadka abaaruhu ku saameeyeen madaxweynaha maamulka khaatumo oo ceelkayga ka dhagax dhigay deegaanka wudhuudh oo hadda uu ku sugan yahay wariyaasha magaalada hargeysa oo si adag u cambaareeyey ururka soolja oo ay sheegeen inay taageersan yihiin xadhigga wariyaasha saraakiil ciidan oo askar todobaaq u diraya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saakii dunida xubnihii joogtada aha ee barnaamijka aad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan ka horse warkii dunida iyo xuseen cabdijimcaale xuseen madar mahadsanid qadar cawl bismi illaahi raxmaan iraxiim maamulka dalka kenya ayaa shirkadaha mobilada ee dalkaasi ku amray in ay oggolaadaan in la ogaado fariimaha shacabka ay isku dirayaan hay-adda dowladda u qaabilsan dhinaca isgaarsiinta ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano c a k ayaa shirkadaha teleefanada ee waddankaasi kenya u qortay dalabka ah in lala socon karo xiriirka dadweynaha ee mobilada isticmaala waxa ay dowladdu doonaysaa in la siiyo akhbaaraadka wicitaanka fariimaha iyo lacagaha teleefanada ay isugu diraan shacabka c a k ayaa doonaysa in arrintan loo fududeeyo iyadoo la sheegayo in laamo kale oo dowladda ah ay ka mid yihiin dadka doonaya akhbaaraadka teleefanada waddankaasi tallaabadan ayaa noqon karta mid saamayn karta in ka badan soddon milyan oo qof oo teleefanada waddankaasi kenya isticmaala waxaa sidaa lagu ogaan karaa waxyaabaha gaarka ah ee dadka ay isticmaalaan waxaana lumi kara kalsoonida ay shacabka ku qabaan shirkadaha isgaarsiinta iyo in ay sirtooda kaga hadlaan gudaha teleefanada ay isticmaalaan shirkadda ugu weyn ee teleefanada ama dalabkaasi uu saamaynayo ayaa waxaa ka mid ah shirkadaha safaricom cayrtal iyo weliba orange ee waddankaasi kenya boqolaal qof oo tahriibayaal ah ayaa xoog ku galay dalka sbain waxaana ay ka tallaabeen xuduudka waddankaasi morocco la leeyahay sbain dadkaas ayaa gaaray meesha lagu magacaabo ketu waxaana ay ka tahriibeen waqooyiga afrika qaar ka mid ah tahriibayaasha ayaa dhaawac soo gaaray sida ay sheegayaan wakaaladaha wararka ee caalamka laamaha gurmadka deg dega ah iyo boolisku waxa ay sheegeen in la daaweynayo dadkaasi dhaawacmay dadka xoogga ku galay sbain ayaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo shan boqol oo qof oo u suurta gashay inay dalkaasi yurub ka galaan dhinaca sbain iyo weliba galbeedka afrika dadka badankood ayaa waxaa la sheegayaa inay dhaawaceen laamaha amniga waxaa soo baxaya warar iyo sawirro muujinaya dadka tahriibayaasha ah oo dhulka lala dhacayo dowladda bakistan ayaa sheegtay in dagaalyahano mintidiin ah ay ku dishay howlgal ay fulisay kadib weerarkii laba-iyo toddobaatanka qof lagu dilay masjidka gudihiisa ururka daacish ayaa weerar ku qaaday boqolaal qof oo ku sugnaa qabri ku yaalla waddankaasi gaar ahaan gobolka lahoor qiyaastii siddeed iyo toban jihaadoon ah ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay koonfurta gobolka sinda halkaas oo ah meesha uu ku yaallo qabriga ay siyaaranayeen suufiyaasha la qarxiyey in ka badan saddex iyo toban kale oo lagu dilay waqooyiga galbeed ee dalkaasi bakistan sida ay sheegayeen saraakiisha waddankaasi qaraxa ka dhacay masaajidka caanka ah ee ku yaalla koonfurta bakistan ayaa isaguna waxaa horey loogu dilay ugu yaraan laba-iyo toddobaatan ruux sida boolisku ay sheegeen qofka qaraxa geystay ayaa isku qarxiyey dad suufiyo ah oo ku cibaadaysanaya magaalada sehwan ee gobolka siid sida boolisku caddeeyeen ra-iisul wasaare nawaad shariif ayaa cambaareeyey qaraxyadaas kaasoo ay sheegteen kooxda isku magacowday dowladda islaamka waa qaraxii ugu weynaa oo ay sheegtaan dowladda islaamiga ah iyo daalibaanka bakistan iyo maleeshiyooyin kale ee ka dagaalama wakhtiyadii ugu dambeeyey waddankaasi bakistan ugu dambaynna qofkii uu madaxweyne donald trump u doortay inuu noqdo kaaliyihiisa ammaanka qaranka ayaa iska diiday inuu shaqadaasi qabto roberta howard oo ah sarkaal hore ciidamada maraykanka ula soo shaqeeyey ayaa si weyn loola xidhiidhinayay jagada ah kadib markii uu donald trump shaqada ka eriyey michael blyn maalintii isniinta ahayd sarkaal aqalka cad u hadlay ayaa waxa uu sheegay in howard uu ka cudur daartay isagoo sheegay in arrimo qoys iyo kuwo maaliyadeedba aawadeed uusan shaqada u qaban karin laakiin warbaahinta maraykanku waxa ay ku warramaysaa in uu doonayey in uu kooxdiisa keensado flyn oo ah ninka shaqada laga eriyey ayaa marin habaabiyey madaxweynaha dalka maraykanka mike prince markii uu la wadaagay macluumaad ku saabsan wadahadalladii uu la yeeshay safiirka ruushka ee dalkaasi maraykanka warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saakii dunidana dhegaystayaal waa naga intaan dib idinkugu celiyo degmada buuhoodle iyo weriya qadar cawl iyo barnaamijkoo dhammaystiran hagaag aan ku bilaabay odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay abaalo ka jira koonfurta gobolka mudug ee maamulka galmudug odayaashana warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deegaano ka tirsan maamulka galmudug oo koonfurta gobolka mudug dhaca ay dowladda federaalka guddigeeda abaaraha kuwa galmudug iyo kuwa heer gobol ee gobolka mudug ee koonfurtiisa ay xaqiraad ku sameeyeen filadan wariyaasha aan ay wax ka hadalka aan ka duubayno waxaa isugu yimid mas-uuliyiintii odayaashii dhalinyaradii dadkii abaaraysnaa dadkii intii tabaalaysnayd intii xoolihii dhaafeen intii dacwada qabtay dhammaantood halkaa la dhooban yahay waxaan la dhoobannahay dadka arrinta caynkaasa waxa weeye guddigii meeshaan cawiradii ilaah deeqdii adduunweynaha la rabay loo soo diray galmudug waxaan doonaynaa qaybtii aan ku lahayn waa weyn waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa meeshaas deeq caalamku bixiyey dowladda federaalkaahi ay bixiso og tahay dowladda galmudug soo gaartay ka bacdina loo qabtay guddi abaarood loo qabtay guddi abaarood guddiga abaaruhu ma u galsoorin labada gobol ee mudug iyo uma galsoorin iyo gelgaduud uma ay galsoorin gobolka mudugna waa xaqireen degmooyin gobolka mudug ka midana way ka tageen oo waxay ka tireen liiskay ka tireen magacyadooduna waxa weeye gobol meeshaas oo degmada afar waaqo iyo degmada bandiiraley labadaa degmo oo dadkuna u badan yahay bay abaartuna abaaruhuna ay aad ugu saameeyeen bay ka bay ka baxeen oysan waxba ka siin isagoo hoos timaado oo midina tahay afbar waaqo midina tahay bandiiraley bandiiraley waxay u dhaxaysaa meesha la yidhaahdo geldogob iyo meesha la yidhaahdo iyo gallisoor iyo gaalkacyay u dhaxaysaa waa dhul baaxad badan barakac iyo abaarina ka dhacday afbar waaqana waxay u dhaxaysaa jariiban iyo gaalkacyo iyo hobyay u dhaxaysaa saddex kun oo kilomitir haddii la fiiriyo bay ku fadhidaa inta oo isweerah inta tuulooyina oo ay leedahay ceelka leedaha dhinowda iyo hobyo iyo gaalkacyo inta tuulooyina oo ay leedahayna waxaa runa oo aan caddaynaynaa afar boqol oo tuulo inay leedahay oo lagu nool yahay oo hoos timaada afbar waaqo waxaan adduun weynaha u sheegaynaa labadaas meelood in la xaqiray ilaahu qasaneed madihi iyo qaanad ii furan ilaahow qur-aan layma barin qirada diinkaah ilaahu qaliif ma ahi iyo duul qaraabsada qudaartii jannaale iyo rabbiyow qaad ma dhoogsado ilaahu waxaan quudan jira qooryarow ari asaguna haddaan qays la helin waa qaloon duban wataas qasaxa looga tega madidii qoorlaane ilaahu qabowkeen hilaac uunka wada qooya qallaanay ee rabbiyow nagu waraam nebiga kayrkiisa cabashada iyo codsiga intii igu horraysay maxaan maanta ka cabanaynaa horta marka ugu horraysa ujeeddada in la gartaa fiican waxaan ka cabanaynaa waxaa weeye guddiga abaaraha ee galmudug ayaan ka cabanaynaa gobolka mudug annagoo ahaan cabanaynaa meelaha ay dulmeen oo dulunka ku sameeyeen oo xaqiraadda ku sameeyeen annaga oo horba u qabnay haddaan nahay beesha ka timid weliba afar waaqo galmudug baan ku dulmanayn waan ku xaqirnay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad mar farabada waan ku xaqirnay maantana waxaa noo sii cirib tiray oo na sii dhibi tiray guddiga abaaraha guddiga abaaruhu waxay sameeyeen ayagoo gobolka mudug markii horeba xaqirabay masna waxay barta ka tireen laba degmo oo ka tirsan gobolka mudug bay waxay ka tireen barta labadaas degmo midna waa afar waaqo baaxadeedu gaalkacyo markii toos loo aado waa laba boqol shan boqol iyo labaatan kilomitr markii geesaha la aado waa kun iyo afartan kilomitr dadka ku nool waa garan kartaan barakaca waa garan kartaan ummadda mudug looga qayldhaaminhayey oo meel kastoo loo dhawaaqhayay ay ka mid yihiin dadka abaaru garaaftay oo garaafadu soo gaadhay bay ka mid yihiin wax barakacay iyo wax sii barakici doona iyo wax liita iyo wax markaan aad khadyaan u taagan bay ka siman yihiin lacagtii abaaraha oo lagu talagalay galmudug inaan si cadaalada loo maamulo ila musuq maasuqay marka koowaad qodobka koowaad gobolka mudug xuquuqdii uu lahaa in la xaqiray aa la siiyey qodobka labaad gobolka mudug haddana xaquuqdii lasi- uu helay oo la- laga xaqiray qayb ka mida in lasii xaqiray deegaan aad iyo aad u ballaaran oo hoos yimaada degmada afar waaqo ilaa caduun qaydare golol intaas waaqo hoos yimaado deegaankaas waa la xaqiray xaquuqdii uu lahaa lama siin bendiyadii afar waaqo gaalkacyo dulmana ku sameeyey wixii macubna nagu soo dhufteen dacwaan ka qabnaa inaad wax damana kugu dhiibin odayaal iyo waxgarad koonfurta gaalkacyo ka hadlayay ayay kuwaasi ahaayeen madaxweynaha maamulka khaatamo brofesor galaad ayaa shalayto waxa uu dhagax dhigay ceel riig ah oo laga qodayo deegaanka welwedha uu ku sugan yahay arrimo dhowr ah oo dhinacyo badan taabanaya ayuu ka hadlay brofesor galaad markuu hadlayey
aad baan ugu faraxsanahay inaannu ka soo qayb galno xafladdan waanu la kulannay waa arrin loo baahnaa waa arrinaan ugu mahadnaqayo kuna bogaadinayo ciddii curisay fakerkan ciddii ka hawlgashay tabantaabadii iyo dabajooggeedii ee soo gaadhsiisay meeshii hawsha lagaga dhaqaaqi lahaa gadigooda waa ugu mahadinayaa waxaa aad ugu faraxsanahay in ceelkan la qodayo mar baa jirtay aan fogayn oo waxa qodayaa gaalo ay ahaayeen maanta waxa qodayaa inay dad soomaaliyeed yihiin oo weliba deegaanka ah cidda hawshan maamulaysa ee dhaqaalaheeda iyo iskuduberidka lahaydna waxaan aada ugu faraxsanahay inay dad baayaa mushtar iyo odayaal deegaanka ah ama dhulka ah inay yihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa intaasaynu kaga sii dhowaanno soomaaliya oo dhan marka la eego iyadoo soomaaliya oo dhan habsaantay oo adduunka ka hadhay yaa gobolladeennu meelaha ugu liita ay ka mid yihiin ismaaciil axmed dayiib wuxuu si gaara farta ugu fiiqay siyaasiyiinta quray hawsha hadday guulaysatana waa la wada leeyahay haddii guuldarra timaadana hadda culimoy ismaaciilow culimadana ka mid baa tahay baayaha mushtarkana ka mid baa tahay walaxayaana waa la sheegsheegayey bal iyadana waa isaga iman doonaa insha allah Een, waxaan jeclahay inaan aada ugu mahadnaqo kuna bogaadiyo ergadii ee halka ka tagtay ee magaalada la yidhaaho tuulada la yidhaaho een, eh, higlo ka dhacday hawsha weyn ka qabatay hadda waxa laysku diliyey biyey ahaayeen ceelal bay ahaayeen ceelal laasasa yay ahaayeen waxa dhibtu ay ka timi intii tagtay ee hawshaa ka qayb gashay iyo dhinaca kale ee iyana hawsha aad ka wada qayb gasheen iyo intii idin dhex joogtayba waa ku mahadinaynaa waa ku bogaadinaynaa walaalihii jira ee ilaahay xaqa tusay kuwii noqdayna ilaah baan ugu mahadinaynaa warayku hawlo kale oo noocaasina waa inoo yaalliin kuwa ka kuwaas oo kale ah bal khibrad baa halkaa laga helay bal midhayn aayadaha qaarkood iyo ducada qaarkood si ilaahay loo baryo yaa midhayn higla ka dhacday la asiibay war bal ducadaana ha lagu noqdo meelahay dhibtu kale ka taagantaho deriska aad la tihiinna in bal iyana hawshaa iyo niyad samidaa iyo ilaahay ka yaabkaa iyo islaamnimadaas bal iyana loo gudbiyo insha allah sidaannu ceelkaa ugu ducaynayno in ilaahay biyo khayr qaba oo caafimaad laga helo oo inaga maaragtay uun tira oo aynu noloshii oo dhan baaba biyo ku xidhantaye ilaahay inuu biyo badan uu inaga siiyo oo ceelkanu ceel ina wada deeqa uu noqdo haddii loo baahdana farsamadii iyo technolojigii lagu helay isaga laftiisa dee kolle waa loo baahan yahay midhan ceelkan mid ka badan in magaaladan iyo aaggan dad badan baa ku nool aaggan oo dhan waaba maqlayey ceelal waxaa ugu dhow dandan iyo buuhoodle iyo farjanna iyo ceegaag iyo xaggan saaxdheer marka ilaahay waxaan ka baryaynaa aagagan kalena laftooda in lagu guulaysto weliba magaaladan iyo aaggan servayskii iyo habkii lagu helay ee lagu tilmaamay halkan in iyana sidaa loogu tilmaamo raggaa ama dadkaa gacanta ku haya ee inoo suurtogeliyey in ceelkan la qodana inay hawsha halkaa oon ay ka sii wadaan arrinta nabaddana arrinta nabaddana aan la dhayalsan oo la ogaado hadda waaba dhici kartaa intaynu ceelal qodanno haddaan dhulka nabadi jirin selka si loo dhigaa ma sahlanaanayso arrintaa nabadda in lagu tuuntuunsado annagu siduu wasiirku sheegayey jabuuti waa tagnay loo ballansanaana saddex saddex guddi farsamo ah yaa lagaga soo heshiiyey adisababa guddiyadaasay ahayd inay meesha ku kulanto anna waa sii raacay sababta ugu weynaan u raacayna waxay ahayd dee dhulkan hore abaara waa ka dhici jireen wax badanoo ina soo gaadhi jiraana ma jirin bal marka hore in layna ogaado in la ogaado oo dhulka abaarta haysa iyo inta xaddigeedu la eg tahay in la ogaado la barto cinwaan ama adrees aan yeelanno hadda barashadaas yaaba laga yaabaa wakhti inay qaadato insha allah waxaan rajaynaynaa in waxayna soo gaadhaan dhaqse noo soo gaadhaan waxaannuna ku kalsoonahay maamulkaa somalilan ee haddaba arrimo culusina dhex yaalliin in ay ka mid noqoto arrimaha laga wada shaqayn doonaa inay arinta arrinta abaaraha noqdaan waa naga horreeyeen waa la yaqaan habkii loo soo mari jiray iyo guddiyadoodii baa loo yaqaan iyagiina waaba isku aragnay magaalada jabuuti waxaan jecellahay iyakana inaannu kala shaqayno oo ummaddu waa wada degan tahay si lagu kala soocaa ma ay jirto sumad gooniya ma leh qolyahaana waa ka soo wada hadallay iyaka iyo ciddii kale waayadan waaba fulaxanti ma mooge awal waxaa lay tirinayay xaggaa xaggaa iyo koonfur iyo inkastoo la yidhaah garowe iyo waad ka booddaa gaalkacaye iyo war waxaan uga boodaa aan soo arkay war waxa lay soo malkiyaan ogahay hadday koonfurtaa tahay iyo hadday wooqooyita iyo hadday adduunweynaha tahayba cid allaale ciddii gacan nagu siinaysa arrimaha abaaraha arrimaha afartankii sano ugu dambeeyey aaggan cidina waxba kama qaban wax mashaariica oo laga qabtayna ma ayan jirin wixii laga qabanayaba dee kolley waa loo wada dhan yahay wuxuuna xukuumad ama maamul yar in wax walba iyaga laga filo waxaan u malaynayaa intii hadhowbana lahaa raami lahaa war annakanba ballan qaadaynin waxaan u baahannahay baaya mushtariga iyo odayaasha iyo culimmada iyo giddigeen xoogageennao dhan inaan meel isugu geyno arrinta nabadda ku tuuntuunsanno arrinta wada hadallada aan somalilan la leenahay waroy ninkii waxan ka daacada hadduusan xitaa khaatumo ahayn hadduusan khaatumo ahayn asii uu yahay sool iyo sanaag iyo cayn cid dantooda rabta war kama lihin war kama lihin war kuwa anna kale taladii dushooday ku wataan oo afraada war iyakuy ay la tashadaan horta asalkooda mise waxyibaaba iyaka ku soo dega oo iyakaa og waxaan aad iyo aada ugu mahadinayaa dadka magaaladan iyo aaggan ku noole ee reer werwud hawshaa ugu dambaysay ee ka suurtowday higlaka dhacdayna si gaaraanba ugu mahadinaya ugu bogaadinayaa arrinta tan dhagaxdhigga waaba u socdaa arrintan riigga iyo nugaal shirkaddan nugaalna iyana waa u ducaynaynaa laftooda midhayn inkastay lahaayeen wax macaasha kama rabno ama wax faa'iidaa kama rabno ee wixii kharash uun gala waray cost recoverygana in la ogaado ha dhowto haddii xitaa biyaha la soo saaro oo qalabkii la keeno oo magaalada la geeyo war waxaa loo baahan yahay wixii hawshan oo ay ku sii socon lahayd hab maamulkiisa ah oo hadduusan wax kale ahayn wixii kharash gelaya hadda tii hore ma aha waxa gelaya ee matoorradanu iskama shaqaynayaane wixii gelaya in laga sii fekero oo maamulka iyo maaraynta loo baahan yahay hadda dhul la bixiyo waa run laakiin wixii xulashada ahaa dadkii waxaan gacanta ku qaban lahaa dee in iyana laga hawlgalaa loo baahan yahay haddaan laga hawlgelin waxay noqonaysaa dundumo uun meeshan sidii aboorka haddii looga shaqeeyey laakiin aboorku meesha kama guure halkaasuu ka sii wadahay inanaynu halkaa ka sii wadno aad iyo aad baad u mahadsantihin waana idin wada salaamaya madaxweynaha khaatimo brofesor galeedh ayuu kaasi ha wariyaasha ku sugan magaalada hargeysa ayaa cambareeyey ururka soolja oo ay sheegeen inuu raalli ka yahay xadhigga wariye cabdimaalig muuse coldoon oo ku xidhan magaalada hargeysa maxamed yuusuf bakeyle oo ka mid a wariyaasha hargeysa ka howlgala ayaa arrinta ka hadlayay
bismillaahi raxmaan raxiim shirkeena jaraa'id ee kooban ugu horreyn waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo saxaafadda madaxa bannaan ee la hadasha guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaan ka xumahay xadhigga coldoon waxaana shacbiga ka codsanayaa inay muujiyaan shucuurta dareenkooda kana gelgishaan tallaabadaasi aynuna ka wada qayb qaadano olole ciwaankiisu inoo noqon doono xadhigga coldoon xalaal maaha free coldoon xukuumadda somalilan iyo hay-adaha allaamaha ammaanka waxaynu ka dalbanaynaa in si bilaa shuruuda xorriyadiisii mar kale loogu soo celiyo wariye cabdimaalig coldoon run ahaantii waxaa nasiib darro u arkaa dhawaaqa kasoo yeedhay gudoomiyaha ururka saxaafadda somalilan mas-uulka ka ah ee solja maxamuud cabdi jaamac xuuto xuuto isagoo fideenada la hadlaya mar wax laga weydiiyey xadhigga coldoon wuxuu xukuumadda ka dalbaday in wariyaal kale uu soo xidhiidho iska baddaa inuu ka shaqeeyo fardaaminta ka xidhan ama uu ka hadlee saaxiibka xuuta wuxuu yidhi hala xidho wariye kastoo u taga dadka xaasidka ku ah wanaagga somalilan markuu sidaa u hadlayo hadda wuxuu ujeedaa shacabka reer muqdisho wuxuu ku celceliyey in xukuumadda somalilan doorkeedii gabtay ahayd in la xidho wariyaasha reer muqdisho u taga maruu si gaara u tilmaamayey wariyaal aan ka mid ahay saaxiibkay wuxuu yidhi xukuumaddu waxay saaciday wariyaal madaxweyne farmaajo soo waraystay oo hargeysa yimi waxaana ka dhiga adeegtay in tallaabo laga qaado xuuto waxaan leeyahay walaalow shacbiga muqdisho xaasidku ma aha nabadgelyada xasiloonida nidaamka iyo kala dambeynta somalilan ka jira aqoontaada mihnadeed ee ku kooban inaad u kala dab qaado saddexda xisbi ee somalilan hadba kii dhaameelka ku haya ayaa ku geysiiyey inaad sidaa u hadasho laakiin shacabka reer muqdisho waa dadkaaga lexe jeelo badan nabadgelyada somalilan taalla xamar waxaa ku nool bulsho wehelo ah jacaylka dadkooda reer somalilan shacab kusoo hirtaa wanaagga ka jira hargeysa burco borom iyo cergaaboba haddii damiirkaagu ku siiye dareenkaaguna garan waayey inaad ka murugooto dhibkii colaadaha reer muqdisho rafiiqa la ahay ninka badan rubcu qarniga annaga garaadka iyagu wuxuuna siiyey inaannu la dabaaldegno lana wadaagno farxadda markii ugu horreysay ee rajo iyo iftiin nabadeed usoo bidhaantay maanta waanu la banaanbaxaynaa berrina waanu la joogaynaa oo weliba waanu u tegaynaa markasta adigase kuguma eedaynayno sidaad noogu dhaliilayso weheshiga iyaga dadka soomaaliyeed xusaska qowmiyadaha dalalka deriska ee aad hargeysa kaga qaybgalayso garaadkaaga iyo garashadaada ayaa ku kooban waxaa maanta jooga oo keliya xukuumadda somalilan annaga naguma saacidin inaannu cid xamar joogto waraysanno haddii adiga shaqsiyadaad tol tihiin aada mihnadaada ugu adeegto annagu waxaanu wakiil kaga nahay shacabka oo keliya waxaanu tixgelinaynaa oo saxaafadda somalilan ixtiraamaysaa hogaanka solja xubnahaad wakiilka ka tahayse waxaanu u aqoonsannahay rakaabkii ugu dareewalka xumaa wariyayaal madax bannaan ayaanu nahay wariyayaal madax bannaan ayaanu nahay saxafiyiin soomaaliyeed oo u waranta fariintoodana gaadhsiiya ummadda soomaaliyeed ayaanu nahay waanuna ahaan doonaa dareenkaanu qabno ma bedelayaan warqadaha xadhig iyo waaranka ah ee aad madeerka hargeysa la meeraysanayso xukuumaddayada somalilan waanu ku kalsoonnahay dowladi waa tiil dheer xuutoy wayna garwaaqsan tahay ama og tahay inaad macaash ka raadinayso xadhigga wariyaasha aad misena wakiilkooda sheeganayso caawa waxaan shacabka u sheegayaa inaad shalay igu lahayd adeerkaa ciraad bakayloo weerartay laakiin qaranka adeerya anigu shakhsiyaad iyo qolo kuma abtirsado xukuumadda iyo wariyaasheeda madaxa bannaan dabka ma dhex shiri kartid nalagu kaalaaluushi maayo si aad u macaashto amba waan jecelahay saaxiib inaad hanti iyo maal yeelato laakiin waxaan kuu soo jeedin lahaa inaad dilaal siyaasadeed noqoto xilkana iska casisho aada saxaafadda maalinba mid doonayso inaad ku iibiso coddoonna waa la soo daynayaa dalaba codsi abaa noogu maqan dowladda haddii aad adigu islahayd dilaal ka hel ama sayladda adigu taagtay saaka markii la xidhay kaa socon waa saxafiga iibkiisu waa qabad baan ku leeyahay micnaha dembi male coldoon oo waa la soo daynayaa taa ku biyacab dhammaantiin waa mahadsantihiin cadaalad iyo madax banaanida saxafiyiinta soomaaliyeed inaad taageertaan baan idinka codsanaynaa shacabkaa geesi lagu yahay taageeradiina ayaa wariyaasha soomaaliyeed marti idinka yihiin guud ahaanba bulshooy ballanteenu waa coldoon oo lasoo daayo free coldoon aynu ka wada qeyb qaadano mar kale ololaheyni ololaheyni halkudhegiisu ahaa xadhig coldoon xalaal ma aha asalaamu calaykum waa taliyaha ku-xigeenka ciidanka biliiska dowladda federaalk ah ee soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen ayaa waxa uu u digay askarta ciidamada oo uu sheegay in ay arrimo siyaasad faraha la galeen
dalka waxaa ka jiro doorasho ka dhacday si nabadgelya ku soo dhammaatay ninka ciidanka booliiska waxaa raba inuu ka warqabo xaaladda dalka uu ku sugan yahay laakiin looma baahna inuu dhex galo arrimaha siyaasadeed oo socda asiga ma aha codbixiyo ma aha nabadgelyada wuxuu saaran yahay nabadgelyada adkaynteeda xil naga saaran yahay yaan lagu mashquulin arrimo kale oo adiga aadan shaqo ku lahayn iyo wax aadan adiga maaragtay waxqabadkeeda lahayn nabadgelyada guud oo dalka xil naga saaran yahay nabadgelyada guud dalka ha loo taagnaado dhaqdhaqaaqa ha lala socdo nin kasta oo buliisa waxaa waajib ku ah inuu nabadgelyada ka shaqeeyo waajibaadka aan leynahay u taagnaano nin walbana marada dhexda ku xirto cadowga waa laga adkaana waa laga guulaysana adduunka meelkasta dhib ka dhicin ma jiro laakiin sharciga iyo kala dambaynta qofka la rabaa in looga daba tago lagu soo qabto dembiilaha inta aysan wax dhicin ka horna waxaa rabaa in war la helo laga hortago dembigii si uusan dembi u dhicin labadaasaa waajibkeenu yahay labadaasaa lagu dadaalo taliya ku-xigeenka ciidanka bilayska ayuu kaasiha waa tahay barnaamijkii saakii dunida ayaan weli ku guda jirnaa xubinta cayaaraha aan ku hormarno yemen ayaa soo jeedinaya
maanta oo sabti ah horyaalka ingiriiska waa laga nasan doonaa balse kulamo ka tirsan efakaabaha ayaa la ciyaari doonaa nadiga berlin iyo leycon honder vilard town iyo nadiga manchester city milisborg iyo oxford united miliswell iyo leicester city halka wolverhampton wonders ay chelsea soo dhoweyn doonto dhan kale liigaha sbainna ah kulamo ayaa laga ciyaari doonaa real madrid iyo esbanyol soo dhoweyn doonta halka deportivo lecrano deportivo alefis ay soo dhoweyn doonto sevilla iyo ebar ka hor kulankaasi madrid ay la ciyaari doonto nadiga esbanyol ee gobolka catalonia ka dhisan tababare zinadin zidan ayaa sheegay in ciyaaryahan gret bel uu dib ugu soo laaban doono shaxda kooxdaasi dhanka kale waxaa la naysan doonaa ciyaartoy ay ka mid yihiin crem benzima luka mudrij kaylor nevas waxaana dhanka kale dhaawacyo ku seegi doona danilo fabio cantro sergio ramos kuwaasi oo kulankaasi aan qayb ka ahaan doonin tababaraha kooxda manchester city bebe guardiola ayaa sheegay inuusan ku farxin kadib markii ciyaaryahan gabriel jesus uu qalayn ku maray magaalada barcelona waxaana uu ka cabsi qabaa in uusan safanin kulamada ka harsan horyaalka ingiriiska isla tababaraha kooxda manchester city bebe guardiola ayaa sheegay in kooxdiisii hore barcelona ceebtii ku dhacday ay tahay mid uusan ku farxin inkastoo uu kooxdaasi mar hore ka tegey waxa uu aaminsan yahay in kooxda barcelona ay sidaasi tartankan uga hadhay xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi sbain ayaa diiday racfaankii kaarkii labaad ee ciyaaryahan suwares la siiyey kulankii ay la ciyaareen adiga atletico madrid ay finaalka koobka boqorka dalkaasi sbain ugu soo gudbeen tababaraha kooxda arsenal wingerna waxa uu si toosa u sheegay inuu haatan daalan yahay una baahan yahay inuu nasto hadalkaasi ayaa noqonaya in tababarahani uu kooxdaasi ka jihaysan doono marka xilli ciyaareedkani uu dhammaado
xubinta wargeysaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida aalaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormara wargeyska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay safiirka imaaraadka carabta ee afghanistaan juma maxamed abdallah alkaabi ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray qaraxii ka dhacay waddankaasi afghanistaan safiirkii isutagga imaaraadka carabta ee waddanka afghanistaan ayaa u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarkii qaraxa ee ka dhacay kandahaar bishii lasoo dhaafay kaasoo sidoo kale dilay shan shaqaalaha gargaarka imaaraadka carabta ah sida uu wargeyska u xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas imaaraadka carabta iyadoo aynu murugo weyn muujinayno ayaa waxaynu u baruurannay kuwa ku shahiiday dalkaasi iyagoo waajibaadkooda gudanaya oo uu ka mid yahay cabdalla alkaabi oo naftiisa u hibeeyey si uu u caawiyo aadanaha ayuu ku yidhi wargeyska wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi imaaraadka carabta diblomaasiyiinta ayaa lagu waday in ay furaan tiro ka mid ah mashaariicda imaaraadka carabta ay ka maalgeliso qaybo ka mid ah barnaamijka gargaarka ee waddanka afghanistaan markanna waa wargeyska eesta african standard ee ka soo baxa bariga afrika wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay xisbi la magac baxay xisbiga mandela ee xorriyadoonka ah oo dagaal ku qaaday waddankaasi south africa xisbiga mucaaradka ee ugu weyn waddanka south africa ee la magac baxay democratic alliance d a ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee african national congress a n c oo ahaa kuwa u dagaalamay xorriyadda dalkaasi ay isku beddeleen kuwo cadow ku ah dadka waddankaasi south africa hogaamiyaha d a muuse momane ayaa bayaan ka soo saaray kaasoo uu uga jawaabayo doodii baarlamaanka ee ku saabsanayd khudbaddii sannadlaha ahayd ee madaxweyne joseph sumo toddobaadkii hore ka jeediyey ciwaanka hadalka mucaaradka oo loogu magac daray cadowga dadka ayaa waxaa lagu eedeeyey xisbiga talada haya ee musuq maasuqa maamul xumada iyo in ay ka faa'iidaystaan hogaamiyaasha khudbadda uu jeediyey madaxweyne zuma ayaa ka cadhaysiisay qaar badan oo ka mid ah ururada ka soo horjeeda ee mucaaradka ah ururadaasi mucaaradka ayaa sheegay madaxweyne joseph zuma inuu u soo jeestay inuu wax dulmiyo islamarkaana waxa ay noqdeen dadka kuwo cadaawad ku ah madaxda waddankaasi mucaaradkuna waxa ay sheegeen inay dagaal ku qaadi doonaan madaxweyne joseph zuma dagaalkaasi oo ah mid xorriyadoon ah xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa nagaynta intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii saakir dunida intaas waartina barnaamijka la mid ah nabadgeli
نهاي انا ودا كله matumiaan dadimiisnahay inawada kudugubnahay indareemecahashaqay wadigii kudigayedi nafsigii makuladigay وقد القاد هي هرني